بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله ومن اثبت الله رضاه عنه لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله ومن اثبت الله رضاه عنه ciduu alla sugay subxaanaه wa tacaala inuu ka raali yahay lam yakun minhu xaggiisa ka ahaan mayso bacda daalika markaa kadib maa yuujibu wax waajibinayo sakhat allahi ilaahay caradiisa walam yuujib daalika arrinkaana uma waajibinin litaabiciina taabiciinta yacni ridaha alla uma waajibin raali noqoshaha litaabiciina taabiciinta ilaa bishardi alixsaan ilaa shardiga ah wanaajin waman tabicahum maxaa lagu qayday biixsaanin faman kaana min ataabiciina qofkii taabiciinta ka mid ah min bacdihim saxaabada gadaashood lam ya'ti bilixsaani oo aan ixsaan la imaan falaa madkhala lahu fii dalik meeluu ka soo gelaya ma lahan arrinka yacni soo geli maayo ridaha alla sheegay subxaana wa tacaala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه صحابة رضوان الله عليهم ويسوقله تابعين صحابة راعي وحلقوا قيدي بإحسان قفكي تابعين تكمده أو لم يأتي بالإحسان إحسان عن لا إيمان فلا مدخل له في ذلك ما أرنك كسوقلي ملهم بوير أرنك yacni alridaa raalli noqoshada ilaahay subxaana wa tacaala meeluu ka soo gelaya ma lahan hadduusan ixsaan ku raacin saxaabada maxaa yeele qeydka waxaa lagu qayday biixsaanin waman aadahu makaanuhum waman haadahu qofka uu carogeliyo makaanuhum saxaabada makaankooda min allaahi alla xaggii ay ka joogaan fa huwa makhuufun calayhi waa looga baqayaa buu yidhi maa laa shay-a acdam minhu shay wax ka weyn aysan jirin ayaa looga baqaya liqowlihi caza wajalla muxamedun rasuulu llah qofkii saxaabada makaanka allah ay ka joogaan uu caro gelinayo oo ka xun fadliga saxaabada qofkaasi waxaa looga baqaa buu yidhi shay wax ka weyn aysan jirin shaygaasi waxa ka weyn aysan jirin waa kufriya gaalnimo liqowlihi caza wajal muxamedun rasuulu llah muxamed waa rasuulka ilaahay waaladiina macahu kuwa nebi maxamed maciisa ahaaday yaa waay waladiina macah waa asaxaaba ridwaan ullaahi calayhim ilaa qowlihi ilaa qowlka allah subxaana wa tacala uu yidhi wamahaluhum fi linjiil ka zarcin akhraja shat'ah yacnii sifada saxaabada ee lagu sheegay fi linjiil ka zarcin ay hum ayagu ka zarcin waa beer oo kale akhraja zarcigaasoo akhraja soo saaray shadahu sabuulladiisa soo saaray mufasiriinta qaar saasay ku fasireen fa aasarahu shadcigaas iyo sabuulkaasi fa aasarahu wuxuu xoojiyey zarcigii beertii buu xoojiyey fastaklada ay saara qaliidan wuxuu noqday mid adag fastawaa ay fastaqaama wuxuu ku istaagay calaa suuqihi qoraygii ama laantii uu ku taagnaa ayuu ku istaagay ama uu ka soo baxay yucjibu wuxuu cajab gelinayaa zarcigaasi azuraaca beeralayda ayuu cajab gelinayaa dadka beeraha iska leh tusaalahaasoo kale weeyo saxaabadu oo allah subxaana wa tacaala ku tusaalaynaya miro soo baxay miro inta la beeray soo dhashay kadibna markii ay yacni geedihii midhaha ay soo koreen ay sabuulla dhaleen sida gallaydii wixii la mid a sabuulkaasi markuu soo dhasho wuxuu xoojinayaa laantii uu ka soo dhashay iyo geedkuu ka soo dhasho adkaynayaa fastaqlada fastawaa calaa suuqihi wuxuuna ku joogsanayaa calaa suuqihi saaqiisa saaqu waa laantii uu ku taagnaa waa geedka uu ku taagnaa soo bixidda midhahaasu ay soo dhalanayaan waxay xoojinayaan laamaha iyo geedaha uu ku taagan yahay markuu sidaa usoo dhasho usoo koro dadka beeraha iska leh way ku ilqabowsanayaan yucjibu zuraaca wuxuu cajab gelinayaa kuwa zuraacda ah ee beeralayda waxay yidhaahdeen culummadu allah subxaana wa tacaala saxaabada wuxuu ku miaaliyey geedaha midhaha ay soo dhalanaya beeraha marka hore soo dhalanaya ayagoo daciifa kadibna markay soo koraan dib ka xoogaabaya macnaheeduna waxa waaye bay yidhahdeen saxaabadu marka hore way yaraayeen mustadcafiinay ahaayeen fii maka markii loo hijrooday ila almadiina awooddoodii inta hore waxba ku darsoomay tartiib tartiibay awooddoodu usoo siyaaday ilaa ay markii dambe gaareen inay meelo badan furtaan buldaan badanna ay qabsadaan gaaladii iyo cadowga ilaahay subxaana wa tacaalaana ay dulleeyaan xooggaasi marka dambe ay gaareen tusaalihiisa waxaa waaye beertii markay midhaheeda dhashay oo laamaheedii iyo geedihii ay ka dhasheen midhahaasi ay ku xoogaabeen midhihii wuxuu cajab gelinayaa marka azuraac beertaasi kuwa beeralayda ah way cajab gelinaysaa way ku farxayaan dalagaasi iyo midhaha uga soo dhashay iyo geedihii usoo dhashay oo xoogaaba way ku farxayaan way cajab gelinaysaa kadalika xoogga mu'miniinta iyo saxaabada ridwaanullaahi calayhim waa arrinay ku farxayaan dadka mu'miniinta ah wuxuu allah subxaana wa tacaalaa sidaa uu u yeelay oo dadka mu'miniinta uu ugu gargaaray gaar ahaan saxaabada liyagiida bihim bisababihim sow alla ugu carhgeliyo alkufaara gaalada si gaalada uga xumaatay uga cadhoodaan ayuu allah subxaana wa tacaala mu'miniinta iyo gaar ahaan saxaabada awooddaasi uu siiyey sheikhu raximahullah wuxuu yidhi fa ahbara wuxuu sheegay allah annahu jacalahum inuu saxaabada ka dhigay haydan waxay ka xumaadoonay ka cadhoodaan lilkaafiriina gaalada ilaahay muminiin saxaabadii wuxuu ka dhigay kuwa gaaladu ay ka cadhoodaan quwada iyo awoodda ay leeyihiin qofkii marka saxaabada heerka ay gaareen ay caro gelinayso qofkaasi waxaa looga baqaa shay wax ka weyn aysan jirin waxaan wax ka weyn aysan jirinaa looga baqaa waxaasi waa maxay waa kufriya gaalnimo maxaa yeelay inay saxaabada awood yeeshaan yaa ka xumaada gaaladaa ka xumaata liyaqiida bihim lkufaar walidalika imaamu malik raximah ullah waxaa laga sheegay inuu yidhi man asbaxa wa fii qalbihi shayun min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam faqad asaabathu hadihi alaaya qofkii waa bariisto waagu u baryo ayadoo qalbigiisa saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam ay wax ugu jiraan oo saxaabada nacaya ama dhibsanaya qofkaasi aayadaanaa asiibtay buu yidhi faqad asaabathu hadihi alaaya aayadaanaa asiibtay aayaddaana asiibtay macnaheedu waxa waaye hadda waa qof ka xun horumarkii iyo saxaabada ridwaanullaahi calayhim wanaaggii ay gaareen taana waxa ka xumaada waa acdaau lislaam ee ma ahan qof mu'mina wuxuu ka xumaado bal dadka mu'miniinta ah way ku farxayaan aada iyo aaday ugu farxayaan lidaalika culammadu waxay sheegaan qofka haddii saxaabada ridwaanullaahi calayhim dhammaantood uu caayo lidiinihim ama uu gaalaysiiye asxaabu nabiy sala allahu calay wasalam jumlatan inuu qof gaalaya shaykhu lislaam ibnu taymiya afar qaybooduu u qaybiyey qayb ka mida waa qaybtan waa qofkii saxaabada dhammaantood waa gaalowday yidhaahdo waa gaaloobeen oo ku tilmaama annahum irtaduu bacda arasuul calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahda fa hada kaafirun bilijmac waa gaal buu fii kitaabihi asaarim almasluul calaa shaatimi rasuul haddii laakiin qofka wuxuu yidhi uu qof saxaabada ka mid ah saxaabada qof ka mid a hadduu duro laakiin uusan u durin lidiinihi wuxuu u duray cirdigiisa wax ku saabsan ama wuxuu ku duray khilqadiisa iyo abuuristiisa wax ku saabsan oo wuxuu yidhi maalan saxaabiga fulaano waa jabaano waa fuley ama waa nooca saxaabada mid ka mid uu duray qofkaasi wuxuu yidhahda yucazar waa la tacsiirinaya waa la edbinaya in la karbaasho mudan yahay laakiin lagu gaalaysiin maayo amaa inuu yidhaahdo bacda saaa bacda nabiy sala allah alay slam saxaabadu waa gaaloobeen sida qulaat raafida ay qabaan in saxaabadu dhammaantood ay gaaloobeen markii dhowr iyo toban saxaabi laga reebo taasi waa kufriya gaalnimo maxaa yeeley ujeeddadoodu waa hadmu diin sababtu waxa waaye qur-aanka annaga waxaa noo soo naqliyey asxaabu nabiyi sala allahu caleyh wasalam qur-aanka iyo sunnada ayagaa noo soo guuriyey oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo ximbaaray warkaasi macnihiisu waxaa waaye xamalat lqur'aani wasunna waa kufaar dadkii qur'aanka iyo sunnadii soo ximbaaray gaalo waay idan haddii qur'aanka iyo sunnadu ay gaalana soo gaarsiisay maxaan cuskannaa diin ma jiro waay warkaasi macnihiisu waxay culimmadu yidhaahdeen waa hadmu ddiin ujeeddada nimankaasi waa inay diinka dumiyaan waa inay diinta islaamka la dagaalaan maxaa yeele qof muslima suuragal maaha inuu yidhahdo saxaabada dhammaantoodu ay gaaloobeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen bikhilaafatihim wa qaaluu waxay yidhaahdeen bikhilaafatihim liqowli illaah wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaat wa qaaluu waa qoladaasi saxaabada makaankooda uusan cajabinayn waxay yidhaahdeen bikhilaafatihim khilaafkii saxaabada ridwaan ullaahi calayhim iyo mu'miniinta liqowli illaah wacada allahu lmuminiin wacada allahu aladiina aamanuu allah subxaana wa tacaala wuxuu u ballanqaaday dadka mu'miniinta ah minkum oo adinka idinka mid a wa camiluu saalixaati acmaasha wan wanaagsanna sameeyey fakhaataba biqowlihi alla wuxuu kula khitaabay qowlkiisa ah minkum man nasalat ilaaya waa dadkii aayaddu ay soo degtay wahuwa maca nabiyi sala allahu calayh wasalam asagoo nebiga calayhi salaatu wasalaam maci ah calaa diinihi diintii nebigana ku sugan fa qaala wuxuu yidhi bacda dalika markaa kadib layastakhlifannahum allah subxaana wa tacaala waa makaninayaa kama stakhlafa aladiina min qablihim layastakhlifannahum arlada ayuu ayaga khulafo uga dhigayaa kama stakhlafa aladiina min qablihim sida uu allah subxaana wa tacaala khulafo uga dhigay kuwa ayaga ka horreeyey walayumakinanna lahum wuxuuna makaninayaa diinahum diintooda alladii diinkaasoo irtadaa lahum allah subxaana wa tacaala uga raali noqday walayubadilannahum wuxuu ugu bedelayaa min bacdi khawfihim cabsidooda kadib amnan amni yacbuduunanii aniga ayay icaabudayaan laa yushrikuuna bii shay-an waxnana ila wadaajin maayaan famakana allahu liabi bakrin sidiiq allah subxaana wa tacaala wuxuu makaniyey khilaafada abu bakr wa cumar wa cuhmaan addiina diinkii ayuu alla makaniyey wacd allaahi waa ilaahay subxaana wa tacaala wacdigiisa iyo ballantii aaminiina ayagoo aaminiina yaqzuuna way duulayaan walaa yuqsawna lagu soo duuli maayo cabsi laga baqayo awgeed ayagaa cadowga ku duulaaya cadowguna kusoo duuli maayo ilaahay baa makaniyey subxaana wa tacaala wa yukhiifuuna alcaduwa cadowga ayay cabsi gelinayaan walaa yukhiifuhum alcaduwu cadowga ayaga cabsi gelin maayo wa qaala caza wajalla allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi liqowmin qolo wuxuu ku yidhi takhallafuu can nabiyihi sala allahu alay wasalam nabigiisa ka haray fi lghaswati aladi fi lghaswati duulaankii allatii ghaswadaasoo nadabahum allah allah subxaana wa tacaala uu ugu yeeray biqowlihi fain rajacaka allah yacni ghaswadii alla subxaana wa tacaala oo amray in la aado qoladii ka hartay alla wuxuu ku yidhi fain rajacaka allah ilaahay subxaana wa tacaala hadduu ku celiyo nebi maxamedo ilaa daa'ifatin koox xaggeed minhum ayaga ka mid ah waa munaafiqiintii fastaadanuuka ay ku idan weydiistaan lilkhuruuji bixid oo yidhahdaan mar kale aan ku raacayna oo duulaan kale aankuaan kuu raacno faqul waxaad tidhaahdaa lan takhrujuu maciya abadan lan takhrujuu bixi maysaan maciya aniga macayga abadan weligii walan tuqaatiluu ma dagaalamaysaan maciya aniga macayga caduwan cadow la dagaalami maysaan sababtu waa maxay innakum radiitum bilqucuud marka waxaad ku raalli noqoteen inaad ka fadhiisataan xaqa awala maratin markii ugu horraysay markii ugu horraysay la amray in nabiga la raaco calayhi salaatu wasalaam ayaad ka harteen faqcuduu fadhiya maca alkhaalifiin ay maca almutakhalifiin kuwa jihaadka ka haray ee fadhiistay macooda la fadhiista alkhaalifiin waxaa lagu fasiray ragga cudurdaarada leh iyo dumarka iyo caruurta faqcuduu maca alkhaalifiin falamaa laqow nabiya sala allahu calayhi wasalam markay nebiga calayhi salaatu wasalaam ay la kulmeen yas'aluunahu lidna ayagoo weydiinaya idni fi lkhuruuji bixidli lghaswi duulaanka ay u baxaan falam ya'dan lahum nabiga calayhi salaatu wasalaamna uusan u idmin anzala allahu caza wajalla allah subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiyey sayaquulu lmukhallafuuna kuwii la dibdhigay waxay dhihi doonaan idan dalaqtum haddii aad aadaan ilaa maqaanima haniimooyin lita'khuduuhaa si aad u soo qaadataan hanaa'imkii waxay dhihi doonaan daruunaa naga leexda natabickum aan idin raacne hanoo diidina inaan idin raacno yuriiduuna waxay doonayaan an yubadiluu kalaam allah inay bedelaan ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisa qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow lan tattabicuuna na raaci maysaan kadalikum sidaas ayaa qaala allahu min qablu alla hore u yidhi fasayaquuluuna waxay dhihi doonaan bal taxsuduunanaa waadna xasdaysaan oo waxaad diidaysaan inaan ka qayb galno duulaanka balbal kaanuu laa yafqahuuna waxay ahaayeen kuwa aanan fahmaynin hadalka ilaa qaliilan ilaa in yar mooyaan alla waa dhaleeceeyey subxaana wa tacaala wa qaala lahum allah subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi munaafiqiinta qul lilmukhallafiina min alacraab qul waxaad tidhahdaa lilmukhallafiina kuwa la dibdhigay min alacraabi oo ka mida acraabta satudcawna ilaa qowmin waxaa laydinkugu yeedhi doonaa qolo xaggood ulii ba'sin oo u saaxiiba quwo iyo dagaal shadiidin daran tuqaatiluunahum waad la dagaalamaysaan ow yuslimuuna ama way islaamayaan fain tutiicuu hadday idin adeecaan yu'tikum allaahu ajrakum yu'tikum allaahu alla wuxuu idin siinayaa ajran xasanan ajar wanaagsan wain tatawallow haddaad jeesataan kamaa tawallaytum min qablu sidaad hore u jeesateen yucadibkum alla waa idin cadaabayaa cadaaban aliiman ay cadaaban mu'liman cadaab waxaanuji ayuu idin ciqaabaya waaladiina kaanuu kuwa ahay buu yidhi fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam zamankii nebiga caleyhi salaatu wasalaam kuwa ahaa axyaa'an kuwa nool khuutibuu bidaalika sida ay arrinka ayaa lagula khitaabay lamaa takhallafuu canhu markay nebiga ka hareen calayhi salaatu wasalaam wa baqiya minhum wa baqiya waxaa haray minhum kuwa ayaga ka mida fii khilaafati abi bakrin wa cumara wa cuhmaan radia allaahu canhum fa awjaba lahum wuxuuna u waajibiyey biaacatihim iyaahum daacadooda ayaga ay adeecaan wuxuu u waajibiyey aljra ajr ayuu u waajibiyey wa bitarki aacatihim daacadoodoo laga tagana wuxuu u waajibiyey alcadaab alaliim cadaab mu'lim oo xanuun badan iidaanan min allah ogeysiin alle xaggii ka ahaaday bikhilaafatihim radia allaahu canhum khilaafadii saxaabada ridwaan ullaahi calayhim walaa jacala fii quluubina quluubteennana alla ma yeelo dhexdeeda hillan xiqdi liaxadin minhum axad saxaabada ka mida faidaa habata hadday sugnaata khilaafu waaxidin min khilaafatu waaxidin minhum axad saxaabada ka mida khilaafadiisu hadday sugnaatay intadama minhaa waxaa ka nidaamsamay minhaa min alkhilaafa khilaafat larbaca afarta kale khilaafadooda halkaasay ka raacdeen man waaxid minhum hadday khilaafadiisu israacda waa abu bakr radi allahu canhu khilaafadii arbacada dhammaantoodna sidaasay iskugu xirmatay abu bakr markuu dhintay cumar cumara bedelay cumar cuhmaana bedelay cuhmaan cali baa bedelay radia allahu canhum ajmaciin shiikhu raximah llah faqaraadkan wuxuu uga hadlay saxaabada ridwaan ullaahi calayhim iyo fadliga ay leeyihiin iyo khilaafada saxaabada wuxuuna ka hadlay qofkii saxaabada ridwaan ullaahi calayhim makaankooda ilaahay xaggii ay ka taagan yihiin qofkii ay carogeliso in qofkaasi cadaab alla looga baqayo bal qofkaasi in uu looga baqayo kufri iyo gaalnimo wuxuu usoo qaatay aayaddii u dambeysay suuratu lfatxi wuxuu yidhi wa qaaluu bikhilaafatihim khilaafadii saxaabada ayay leeyihiin wa qaaluu bikhilaafatihim damiirka wa qaaluu waa ahlu sunnahu ula jeedaa bikhilaafatihim waa bikhilaafati asxaabi nabiy sala alla alay slam waa khilaafadoodii ee khilaafkoodii maaha kadib khilaafadii saxaabada ridwaan ullaahi calayhim aayado badanoo u keenu leeyahay waa laga qaadanaya waa laga fahmaya aayadaha khilaafada saxaabada laga fahmaya waxaa ka mid a wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaat allah muxuu yidhi layastakhlifannahum minkum markii la leeyahay ayaa lala khitaabayaa khitaabka ayuu ku wajahan yahay man nasalat alaaya wa huwa maca nabiyi sala allahu calay wasalam calaa diini waa qofkii aayaddu ay soo degtay asagoo nabiga la jira calayhi salaatu wasalaam diinkana ku taagan ayagaa lala khitaabaya waa saxaabadii markaasaa alla wuxuu u ballan qaaday inuu khilaafada ayaga u gacan gelinayo layastakhlifannahum kama istakhlafa aladiina min qablihim wuxuuna alla u ballan qaaday inuu diinka makaninaayo diinka inuu makaninayo walayumakinanna lahum diinahum aladii irtadaa lahum walidaalika sheikhu wuxuu yidhahda allah subxaana wa tacaala wuxuu makaniyey abubakar iyo cumar iyo cuhmaan diinka ilaahi waa makaniyey waana ballanti ilaahay subxaana wa tacaala markaasay cadowga waxay ku duulayeen ayagoo aaminiina oo ka aamina in lagu soo duulo cadowga ayaga unbuu ka cabsanaya ilaahaa makaniyey subxaana wa tacaala markaasay waxay furteen buldaan iyo magaalooyin kala duwan oo aad iyo aad u ballaaran islaamku meelo badanay gaadsiiyeen khaasatan fii khilaafati cumar radia allaahu canhu khilaafadaas waxaa dhacay futuuxaad aad iyo aad u badan abu bakr radia allaahu canh asiga zamankiisu waa yaraa howlihiisuna waa badnaayeen waxaa u kulmay zamankii oo gaaban laba sano keliyau khilaafada hayay oo nebigu ka dambeeyey calayhi salaatu wasalaam iyo howlaha uu hayo aad iyo aad u badnayd maxaa yeele markuu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam dadka qaara ridoobay oo diinkii ka noqday qaar kalena waxay yidhaahdeen zaka bixi mayno annaga maxaa yeele nebigaan zakada sii jirnay nebiguna waa dhintay calayhi salaatu wasalaam khalaas wax zakahona lagu leeyahay ma jiraan wuxuu goostay abu bakr radia allaahu canh inuu labada qoloba la dagaalo cumar radia allaahu canhu baa kala hadlo wuxuu yidhahda abu bakaruma waxaad la dagaalamaysaa dadka aad la dagaalamayso waa dad towxiidsanaya nabiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu yidhahda umirtu an uqaatila annaas xataa yashhadu an laa ilaaha ila allah abu bakr radi allahu canhu wuxuu yidhahda wallaahi la uqaatilanna man faraqa bayna asalaati waazaka allaan ku dhaartay waan la dagaalamayaa buu yihi qofkii zake iyo salaad kala qaada oo kala geeya wallaahi low manacuunii canaaqan kaanuu yu-adduunaha ilaa rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam laqaataltuhum calayha allaan ku dhaartay hadday ii diidaan buu yihi waxar iska daa xoolo kale waxar ay zamanka nebiga bixi jireen hadday ii diidaan waan kula dagaalayaa buu yihi waxarta darteed ilaa aan ka qaado qasabaan waa qaadayaa buu yidhi dadka sakada diiday go-aanuu ku gaara abubakr radia allaahu canhu cumar radia allaahu canhu markuu arkay go-aankii abubakar qalbigiisa cumar waxaa loo sharaxay waxa abubakar sheegaya inay xaq yihiin waa ku waafaqo waa ku raacay waxayna go-aansadeen inay la dagaalamaan maanicu zakaa dadka zakada diiday waxaana kala duwan alqatlu waalqitaal waa kala duwan yihiin dil iyo dagaal waa kala labo waa lala dagaalamayaa markaa lala dagaalamaayo haddii dil yimaad markaasi dhiigooda waa hadar wax ka soo qaad male haddii markaa ay inta jabaan la makaniyo zakada qasab looga qaado markaa ma la dilayaa markaa la dili maayo marka dil iyo dagaal waa kala labo markii la dagaalamayo dadka zakada diida lala dagaalamayana waa markay yihiin dad shawka leh oo awood leh oo isbahaystay oo dagaalamaya laakiin hal qof iyo laba qof dagaal uma baahna xoolihiisa inta la dhex galo wixii zakada looga lahaa in laga soo qaado keliya u baahantaa inta asiga meel lagu xiro laiska fariisiiyo kaasoo kale dagaal uma baahna laakiin waxa dagaalka u baahanaya waa markay jamaaco iyo koox yihiin ay diyaar u yihiin inay dagaalamaan abu bakr radia allahu canhu qolooyinka ka hor yimid waa qolooyin isbahaystay waa qaybna zakaday diideen qaybna waaba ridoobeen bacda rasuuli illaah sala allahu calayh wasalam hawshaasi waa hawl culus abu bakaray soo wajahda radia allaahu canhu shaqadaasuu ku mashquulay zamankiisuna laba sano u ahaa marka futuuxaad iyo meelo badan inuu gaaro uma suuro gelin laakiin gogol xaarkii abubakar yaa ka faa'iidi yaa ka faa'iidaystay cumar radia allaahu canhu abubakar waa u gogol xaaray wax badanoo howlihii ka qabtay cumar radia allahu canhuna hogaanka usii qabtay markaasuu meelo badan gaarsiiyey islaamka magaalooyin badanna uu furtay radia allaahu canhu fii zamani cumaan kadalika calaa kulli ilaahay diinka waa makani waa ballanqaad rabbaaniya wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaat ma saxaabaday gaarku ahayd wacdigan iyo ballanqaadkan maya waa fii kulli zamaani waa makaan waa mid taagan laakiin shuruudaa ku xidhanoo wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaat waa mu'miniin acmaal saalixana la imaanaya dadkana ku xukumaya sharciga ilaahi subxaana wa tacaala shirkiiyo khuraafaadna la dagaalamaya oo zuulinaya yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a way caabudayaan waxnana ila wadaajin maayaan waa towxiidkii dadkaasi ilaahay subxaana wa tacaala horena waa u makaniyey wacdiga ilaahay subxaana wa tacaalana waa mid qaa'ima wallahu laa yukhlifu lmiicaad ilaahay subxaana wa tacaala ballamaha kama baxo wayarawna salaata aljumucata wagayraha wayarawna waawljamaacaha xagga u noqonaya ahlusunna waljamaaca wayarowna waxay arkaan asalaata salaada aljumucata jumcaha iyo wagayraha iyo kayrkeedba waxay arkaan in la tu- lagu tukado khalfa kulli imaamin imaam walba gadaashii imaamkaasoo muslimin muslima baran kaana baari ahaaya ow faajiran ama faajir ahaaya waa isku mid ama baari ha noqdo ama faajire waxay arkaan imaam walboo muslima in gadaashii salaada lagu tukado فإن الله عز وجل maxaa yeelay allah subxaanaه وataعaalى farض الجumعة jumcaha ayuu farad yeelay وأmara wuxuuna أmray بإtyaaniha in jumcihii lala yimaad إida nuudiya للصلاaةi min yوم الجumuعة fاscوا إilى dikr الlahi وأmr farضا مطلقا fardi مطلqa ayuu allah subxaanaه وataعaalى farad yeelay maca cilmihi tacaalى ogaanshihiisa ayadoo lala qabo allah uu og yahay بأna الqاa'miina kuwa taagan qaaimin wuxuu u jeedaa kuwa shu-uunta muslimiinta u taagan ee madaxda u ah yakuunu minhum inuu ka mid noqonayo alfaajiru walfaasiq mid faajiraya mid faasiqa intaba falam yastatni alla sooma reebin waqtan waqti duuna waqtin waqti kale ka soke walaa amran ilaahay subxaana wa tacaalaa ma soo reebin amar binnidaa'i liljumuca yeeridda jumcaha la iskugu yeerayo amar sooma reebin duuna amrin amar kale ka sokow macnaha wuxuu ula jeedaa allah subxaana wa tacaala markuu yidhi fascaw ilaa dikri illaah ma kala qaadin jumcaha waxa oogaya inuu bari yahay inuu faajir yahay in zamankii saxaabada ay tahay iyo inay zamanno dambe tahay in amarka jumcaha layskugu yeerayo uu ku qaydan yahay inuu khatiibka iyo imaamku baarir yahay inaysan ahayn ilaahay waxaasoo dhan sooma reebin mana kala qaadin laakiin wuxuu farad yeelay fardan mutlaqan halkaasi muxuu ka qaadanayaa sheikhu raximahullah qof walboo muslima oo imaam u ah dadka muslimiinta ah ee jumcaha dujinaya sawaaءun kaana baran aw faajiran in gadaashiisa lagu tukanayo waa min caqiidati ahli الsunna wاljamaaca shardi ma ahan qofkaa ku gadaal tukanaysa inuu yahay qof baariya gaar ahaan waa hadduu yahay imaamu اlmuslimiin adugu khiyaar ma lihid markaa laakiin hadduu yahay imaam masjid ee la awoodi karo midkan faajirka in mid baariya lagu bedelo oo wanaagsan oo bar yacni qof saalixa kanoo kale had waa la bedelaya waa in kii saalixa lagu bedelo oo la keeno imaam wanaagsan oo ilaalinaya cibaadada laakiin imaamulmuslimiin maadaa bedeli karaa ma bedeli kartid waa ninkii xukunka haystay maamulka haystay kaas hadduu baar yahay hadduu faajir yahaba gadaashiisa waa lagu tukanaya maadaama muslima maadaama uu yahay muslim caqiidadii salafkuna sidaasay ahay asxaabu nabiyi sala allahu calayhi wasalam waxay ku gadaal tukan jireen umaro daalimiina gadaashooda umaro daalimiina oo fusaaqa ayay gadaashooda ku tukan jireen jumcaha iyo jamaacadaba waxaa ka mid ah anas ibni maalik waxaa ka mid aha cabdullaahi bni cumar iyo jamaaca min asaxaaba oo soo gaaray xajaaj ibni yuusuf xajaaj ibnu yuusuf athaqafi culummada badankood waxay qabaan inuu yahay muslim laakiin muslim safaag u ahaa oo dhiigyo caba oo dadka aada u laaya salafkii qaar ka mid oo gaalaysiiyana waa jiraan laakiin ma badnayn xajaaj ibnu yuusuf dad badan oo culummo ah ayuu laayay oo saciid ibnu jubayr uu ka mid yahay cabdullahi ibnu zubayr oo saxaabiya uu ka mid yahay dad badan uu laayay ibnu kaiir raximahullah wuxuu yidhi inta amarkiisa lagu dilay waxay gaarayaan buu yidhi boqol kun oo qof waa dad aad iyo aada u fara badan qofkii ka hor yimaada wuxuu dhihi jiray madaxa ha laga gooyo hala dilo xaafidulqur'aanna waa ahaa salaadaha asaa ka bixin jiray dadka oo dujin jiray hadduu masaajidda yimaad markau khudbaynayana aaduu baliiq u ahaa fi lkhuab khudbooyinkiisa fii kutubi اladab waa lagu soo naqliyaa khudbooyin aad iyo aad u xeel dheer balaaqo fara badan leh culummadii zamankaa joogta xataa in badan ay la tacajubeen bal qaarkood waxay yidhahdaan khudbadiisa haddaad dhegaysato ama aada akhriso waa kaa oysiinaysaa sida ay saamaynta u leedahay awgeed markuu aakhiro ka hadli maago iyo adduunyada dhib adduunyada iyo siday u liidato adduunyada aa nin balaaqo badan u ahaa laakiin afcaashiisa markaad fiiriso iyo aqwaashiisu waa kala duwan yihiin maca daalika ma ahayn amiirka guuda muslimiinta ma noqon xajaaj xajaaj waalihi u ah cabdilmalik ibni marwaan ayuu wuxuu u qaabishanaa meeshuu kari waayo waali waali uga dhigi jiray qoladii maara loo waayo ayaa xajaaj loo gey jiray mar wuxuu heejisan jiray xijaaj yacni maka iyo madiina dhulkaasoo mar waali ka ahaa reer ciraaq sheegashadoodiyaa badatay laga soo sheeganayo cabdilmalik marwaan ay ku badatay wuxuu yidhi reer ciraaqa waa ay dhibeenoo waxaan u baahanahay nin casiimo iyo go-aan leh oo tillaabo adag ka qaada wuxuu iskugu yeedhay rag fara badan oo umaradiisa magaalooyinka iyo buldaanta kala duwan ka talinaya oo xajaaj ka mid yahay markaasuu yidhi yaa reer ciraaq loo dhiibaa oo i hoos keenayo madax adeeg badanaa ku jira buu reer ciraaq waxaa la rabaa inay amiirka adeecaan ay hoggaansamaan tillaabooyin ad adagna laga qaado yaa shaqadaa qabanaya waxay idhahaan xajaaja gacanta taaga aniga ha lay daayo cabdilmalik wuxuu damcay inuu ka meermeero wuxuu yidhaahday deji xajaajow gacantaada qof kale ha la sheego saddex jeer ayuu ku celiyey saddexdiiba xajaaj keliya gacanta taagtay markaasuu yidhi aniga igu tijaabi aniga igu tijaabi waxaana kuu ballan qaadayaa buu yidhi ayagoo dullaysan inaan ku hoos keeno oo wada hoggaansan oo ku adeecayo oo ficlan waa sameeyey markuu diro yidhi adiga aan waali kaaga dhigay kuufuu ka bilaabay ninuu inta diro wuxuu yidhi masaajidka maalin jimcaha masaajidka inta tagtid u sheeguu yidhi inuu xajaajimid oo aan soo dhowahay ninuu kas ka sii hormariyey ninkiia mimbarka kore wuxuu yidhahday xajaaj bin yuusufaa soo socda khudbowna jeedinaya waa maalin jimcaha waayo khudbadiyaa loo fadhiyaa jimcaha xajaajaa soo galay ninkii hadlaayay ayaa wuxuu yidhi risaala waxay ka socotaa amiir lmuminiin cabdilmalik ibn marwan risaalada marka bilowgeeda waxaa ku jirtay assalaamu calaykum waa aamuseen qoladii masjidka ku jirta salaamtii kama jawaabin xajaaja hadlo wuxuu yidhaahday amiirka salaamtiisaa la idiin sheegay markaasaa jawaabi la-dihin allaan ku dhaartay wuxuu yidhi tillaabo adagaan idinka qaaday haddii salaamta laga jawaabi waayo salaamtii uu yidhi ku celi ninkii ninkii salaamta markuu ku celiyey istaag iyo jawaabay isku dareen inay inta istaagaan salaamtiina ka jawaabaan fadhi xataa ugama kaaftoon khudbo adag ayuu halkaa uga jeediyey ou leeyaha waxaan u jeedaa madaxyo bislaaday madaxyo bislaadaan u jeedaa bu yani waa idin laynaa wa haddii wuxuu yidhaahday ajashu idinku fogaatay oo noloshu idin dhibtay waa laydiin soo gaabinaa macnaa waa laydin laynaya madaxyada aada ximbaarsan tihiin hadday is idinku cuslaadeenna waa laydinka khafiifinaya aduu khudbo dheeroo noocaasa u jeediyo oo aada u handadaayo ou leeyahay yaa ahla alciraaq yaa ahla alnifaaq yaa ahla ashiqaaq yaa ahla masaawi alakhlaaq waa ay caayow iskugu xidhiiriyay waa baliiq xagga hadalka aada u balaaqo badnaa wuxuu yidhi masaajidka markaan ka baxo yani markii khudbada dhammaato albaabkii aan laga baxa iraahdo midaan ahayn qofka ka baxay dhiiggiisu waa bannaanya albaab kale qofka ka baxa hal albaabaan ishaaraya markaasaa laga wada baxaya dhammaantiin dadkii aada uga yaabsha calaa kulli xaal reer ciraaq dhab buu ku riday reer ciraaqna waxaa lagu sheegaa inay ahaayeen zamanadaas dad dhib badan ma sahlanayn waa dadkii sacd bin abi waqaas yidhi ma tuka yaqaano oo sacd bin abi waqaas salaada ma hagaaji yaqaan cumar ibn khataab ay uga dacwoodeen ou sacdi radia allahu canhu ilaahan ku dhaartay sida nebigu u duji jira aan u dujiya buu yidhaah wa awalu man ramaa bisahmin fii sabiili اllah calaa kulli xaal xajaajo sidaa ah oo safaaga oo haddana maca daalika waxaa celcelinayay cabdilmaryam ibn marwan asaa ka celiyay anas ibnu maalik markuu aflagaadeeyey anas uu caayay anasoo waa yeela radia allahu canhu markaasuu yidhi amiirka allaha hagaajiye ma anuu iila jeeda aflagaadadaas markaasuu yidhi adaan kuula jeedaa dhagaha allaha ku tire adaankaa wadaa buu yidhi anas radia allahu canhu risaalo uu qoray uu cabdilmalik u dacwoonaayo uu leeyahay sidaasuu ii galay xajaaj cabdilmaliga wuxuu usoo qoray warqad alimaam ibnu kaiir fi lbidaaya wanihaaya uu ku sheegayaa oo aad uu handadaayo xajaaj uu leey anaa wax kaa dhigay addoona ahayd anaa dad kaa dhigay buu yidhi markaasaa waxaa keentay buu yidhi inaad u hanjabto khaadimu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam ma ogtaha buu yidhi haddii yahuud ay arki lahaayeen qof u khidmayn jiray muusa calayhi salaatu wasalaam inay kabaha u qaadi lahaayeen mase ogtaha buu yidhi hadday nasaaradu arki lahaayeen qof ciisa u khidmeeyey inay kabaha u qaadi lahaayeen adigana waxaa kaa nabadgeli la khaadimu rasuuli illahi sal ly slam waa inaad gurigiisa ugu tagto buu yidhi soo raaligelayso haddaad samayn weyso wixii kugu dhacaaye waa arki doontaa buu yidhi warkuna waxaan dhahaya ma ahe waxaan samayn doona waayo buu yani warkaygu ficlu isku bedelaya xajaaj markuu risaaladii akhriyey waxaa la yidhi dhididaa ka yimid waa dhididay ila ninka weynaa hele oo amiirkii guud ah markaasuu yidhi kabayga halay hallaysii kabaha kabihii uu boobay markaasuu xaj wuxuu ugu tegay anas ibni maalik gurigiisa asoo raalli gelinaya oo le iga raalli noqo ma aha wanaag wuxuu iga raalli noqo u leeyahay laakiin cabdimaliguu ka baqay iyo xukunkii cabdilmalik maadaama hanjabaad adag ay uga timid jaanibkiisa calaa kulli xaal xajaajo noocaasa oo taariikhdiisu ay tahay mid la yaab leh qofkii ama dadkii maaro loo waayo carabtu maahmaah ahaan waxay dhahaan seefu xajaaju u baahan yahay seefti xajaaju u baahan caanu noqday arrintaas mashhuuru ku noqday waxaa la yidhi asoo imaama oo salaad dujinaaya dadku waa necbaayeen dilkaa lagu nacay ayuu qur-aan gafay qur-aankii u toosi waayey aayadihi laga sixi waayey markuu ku noqnoqday ayuu wuxuu yidhaahday maa lakum laa tandiquun aayad kaluu akhrinayaa si salaaduna uga burin ayagana uu ku baraarujiyo inay saxaan maa lakum laa tandiquun soo aayad qur-aana maaha wuxuu yidhi maa lakum laa tandiquun mahadashiinuu ka wadaa oo isaxdeen aayadda markaasay shib ka yidhaahdeen markaasuu yidhi kaannahum khushubun musanada waxaad moodaa buu yidhi qoryo meel lagu tiirtiiriyey waa iska taagtaagan yihin marka xajaaj waa nin noocaasuu ahaa haddana maca daalika saxaabada ridwaan ullaahi calayhim intii noolayd iyo a'immatu taabiciin waa ku gadaal tukanayeen aljumuca waljamaaca ibnu cumaraa ka mid ahaa dadkii radia allahu canhu ku gadaal tukan jiray dhowr marna ku dhiirtoo yidhi salaaddii waqtigeedaa la joogaah warkaaga dib u dhigo ibnu cumara dhowr jeer ku dhiirtay waxaan aad akrinaysa dib nooga dhig buu yidhi salaaddii waqtigeedaa la joogaa inta fiirshow khudbadiisi iska sii wata markaasaa ibnu cumar istaagay radia allahu canhu dadkii masaajid ku jiro o dhanna waa istaageen markuu ibnu cumar istaag ibnu cumar waa caalim weyn min culamaai saxaaba oo dadku fiirsanaayeen markuu arkay xajaaj dadkii inay wada kaceen ibnu cumar lagu dayday mimbarkii uu ka degay salaaddii uu dujiyey kadib ibnu cumar si gaara ugu yeehay wuxuu uhi maxaa kugu kallifay inaad igu kacdo dadkii aad igu kiciso oo anoo hadlaaya aada istaagto wuxuu yidhi salaaddu waktiyay leedahay wakhtigeeda haddii la gaaro waa in la tukado waxaan aad daldalaysa dib u dhiga buu yidhi waxaad sheegaysa gadaalka sheeg xajaaj kuma dhiiran karin ibnu cumar markuu damcay xajaaj inuu xajiyo cabdimalik ibn marwan wuxuu yidhaahday ibnu cumar aad raacaysaa ibnu cumar aa xajka ku baraayo ibnu cumar aad ku dayanay ibnu cumarna wuxuu yidhi waxaan samaynaya iga daba samay soo bax marka asaa loo talinayaa ilaa masalada cilmigay tagtay asaw raacay markii dambena asaa dilay laakiin si dadbanuu u dilay siday culimmadu sheegeen si dadbanuu u dilay oo aan la dareemin sababta ibnu cumar radia allahu canhu marka hore waa la dhaawacay markii la dhaawacay xajaajaa soo booqday markaasuu yidhi waa ka xunnahay haddaan ogaa lahayn qofkii sidaan kuu galay waa ciqaabi lahayn adaa igu adaa sidaa ii galay buu adaa amray buu yidhi in hub la qaato meelaan hub lagu qaadan iyo wakhtiaan hub la qaadan maalin ciidahay ahayd waxay yidhahdeen culummadu wax loogu talagalay ahayd maaha wax kama ugu dhacay ibnu cumar radia allahu canhu laakiin waxay ahayd wuxuu xajaaj maleegayo wuuna ku dhiira waayey si bareera inuu uu dhibaateeyo markuu dhimanayay wuxuu yidhi ilaahayo waxay sheegayaan inaadan icafinayn oo dadku waxay sheegayaan inaad dunuub fara badan galay adiguna waxaa tahay kafuuru raxiim abyaaduu tiriyey uu maaragtay ilaahay cafi ku weydiisanayo fii aakhiri xayaatihi u le ilahu afuur raxiim hatee hadalkooda ha ii qaban calaa kulli xaal a'immada noocaas oo kale ah way ku gadaal tukan jireen culummada ayagoo haddana safaageyna fujaarka aan fujuurkaas faraha badan la sameeyey alimaam axmed ibni xambal raximah ullah fii zamanihi waxaa xukunka hayay asna dhibaateeyey waxay ahaayeen umaro jahmiye ah oo caqiidatljahmiya aaminsan haddana maca dalika waa ku gadaal tukan jiray jumcaha caqiidada ahlu sunnaha waxa waye imaamka muslimiinta sawaaءun kaana baran aw faajiran in lagu gadaal tukanayo salaadaha aljumuca wagayraha hadduu salaadaha dujiyo waa lagu gadaal tukanaya mana laga dibdhacaayo oo laga hari maayo maadaama uu yahay muslim ka haridda laga haro waxaa laga yaabaa inay dhibaato kala keento oo qofkaan salaadiisa ka haray uu yidhaahdo salaadeeda wuxuu uga haray waa maxay soo aniga ma ihi amiirkii dhibaato qofka ay ka soo gaarto asiga shakhsiyan dad kalena laga yaabo inay ku daydaan oo dhibaato caama ay ka timaado calaa kulli xaal caqiidada salafka sidaasay ahayd waxay arkayeen jumcaha iyo kayrkiiba in lagu tukado khalfa kulli imaamin muslimin muslimin muxuu ku saarayaa hadda kaafir waxa waaye salaadiisaba ma ansaxayso laakiin hadduu muslim yahay salaadiisa waa ansaxaysaa sawaaun kaana baran aw faajiran man saxat salaatuhu saxat imaamatuhu qofkii salaadiisu ansaxda imaamadiisuna waa ansaxaysaa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmain